asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaada islaamiga ee hiiraan kusoo dhowow idaacadda islaamiga al'andalus waa ku dhowahay walaale idaacat landalus maanta dagaallo ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayada hiiraan maxaad nooga sheegi kartaa sida ay wax u dhaceen walaale dagaallaa dhacay waxayna ka mid yihiin dagaaladii hore u socday maanta dagaalada dhacay ilaahay mahaddiisa subxaanahu wa tacaala ee waxaa horeyba isu hayay xaqa iyo baatilka ama ahalka xaqa iyo baatilka ahalkiisa dagaaladii u dhexeeyey bay ahaayeen kuwa maanta dhacay ee waa dadka u dagaalamaya difaaca diinta ilaahay iyo shareecada koryeelkeeda iyo dadka u dagaalamaya ee koryeelidda ee kelimadda baatilka ah abidna way ishayeen haddana way ishaynayaan ee waana sida loo maqlay ama ay aada u maqasheen dagaaladaas maanta waxay ka dhaceen deegaanadaas ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan waa tahay sheekhana deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen maxaad nooga magacaabi kartaa si guud eh, waa bariga wilaayada islaamiga hiiraan meesha uu dagaalka ka dhacay waa meesha ay dariska ka yihiin labada wilaayo islaamiga ah shabeellada dhexe iyo hiiraan Eh, deegaan ahaan dhulkaas magaciisa waa meesha la yidhaahdo mubaax baa koonfur waxay u jirtaa waqooyi bari dhinacaana meesha la yidhaahdo ceel hareeriba waxay u jirtaa koonfur galbeed meesha dagaalada ka dhaceen dhulkaa u dhexeeya weeye ilaahay subxaanahu wa tacaalaana cadowga uu ku jebiyey oo uu naafada ugu geystay waana dhulka magacaasi leh oo ay deriska ka yihiin labada wilaayo islaamiga ah ee deriska hiiraan iyo shabeellada dhexe sheekh guuleed cadowga ay mujaahidiintu la dagaalameen maxay ahaayeen cadowga lala diriraya waa cadowga isugu jira hadday yihiin kirishtaanka ee asalka ah oo dhulkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna kusoo duulay horeyna la isu hayey oo cadowgaas riddada ah ka kaalmaynaya dhinacyo badan hadday tahay dacmiga cirka hadday tahay dacmiga ee saanadda iyo tababarada ee ciidan ahaanna ugaba midka oo la jooga oo la howlgelaya iyo riddadii qeybaheeda kala duwanaa hadday military ku sheegaan iyo hadday magacyo u bixiyaan wax hadda kala harsan ma jiro sida horeyba u kulmanaayeen bay u kulman yihiin dadka hadda dagaalka lagula jirana waa cadowgaas ilaahay subxaanahu wa tacaala oo shareeca la dirirka ah maxaa khasaare ah oo cadowga soo gaaray cadowga khasaare waxaa soo gaaray naf iyo maalba leh ilaahayna waa jabiyey subxaanahu wa tacaala ee macluumaadka hadda horu dhaca ah oo aan hayno oo walaalaha goobta jooga ay noo sheegayaan ilaa haddeer baktiga cadowga gaaray waa sagaal iyo toban ah iyo dhaawac oo afartan iyo laba ah waxaana suuragal ah in wakhtiba wakhtiga ka dambeeya ay sii badata maadaama lagu daba joogo oo marba la arkaya wax meel yaallo ama dhaawac ama dhimasho oo meel yaallo waa suuragal in ay ziyaado imaado ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhabarka ayuu ku dhuftay Ee, walaaluhu waxay sheegeen in ee, markii ay jabeen ay ku baxeen ama ay ku carareen dhul hawd ah ilaahay waa jabiyey nimankaa subxaanahu wa tacaala inta hadda walaalaha soo gudbiyeenna khasaaruhu waa intaas waxaa la sheegayaa in sarkaal muhiim u ahaa cadowga lagu dilay dagaalka faahfaahin ma naga siin kartaa ninkaasi ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala maalinba ilaahay wuxuu qabanayaa mujrim ka mid ah mujrimiinta la diriraya xaqa alle Ee, ninkaasu wuxuu ahaa nin sargaal ah wuxuu ahaa cadowga ilaahay oo dagaalamaya ama hogaanka qeyb ka mid uu ahaa waa sargaal lagu magacaabi jiray corneyl xujaale Ee, in badanna kasoo muuqday ee, baraha la iska arko wuxuu ahaa in badan nin dhibay shareecada ilaahay iyo dadkeeda Ee, xitaa ee, eraya aan, ee, xadkabax ah oo khawaariqulcaada ah oo aan habboonayn oo maalmo dhow erayadii uu ku hadlayey oo ugu dambeeyey dadku way wada ogyihiin wuxuu ahaa nin liito nin hadda ee la dagaalanka shareecada ee ku cusbayd ma ahan wuxuu ahaa nin shahaadala dirir horey qadiim u ah labada kun iyo lixdii taqriiban dadkii wuxuu ahaa masaraakiisha etoobiya la timid oo oo shareecada la diriraysay buu ahaa kadib ciidamadii ama saraakiisha etoobiya tababarka dib loogu celiyey buu ahaa ilaa maalinkaas wuxuu la dirirayey ee mujaahidiintuu la dirirayey mujaahidiintana in badan ninkaasu way baadigoobayeen qorshooyin iyo howlo gooni oo loo diyaariyey baa jiray maalinkii uu ku dhici lahaa oo qiyaamihiisa uu muxuu ahaa dhici lahaana maantay ahayd allahna ku mahadsa subxaanahu wa tacaala walka gaarka oo saraakiisha iyo dadka cadowga muhimka u ah shareecada ilaahayna qodaxda iyo dhibka ku ah loo maleegayna isaga ku gaar ma ah horanayn sidaan oo kale u dhaceen mishin gaar aha ninkaa loo dhigay maanta mujaahidiinta u dhigeen ilaahayna waa ku asiibay oo uu ku baxay Ee, muslimiintana caawa waa ka nasanayaan asagana ilaahay buu abaalkiisa ku leeyahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ahaa marka qodax ka baxday dadka muslimiinta ah ninkaa marka nin aada u liita ilaahay agtiisa ka liita gaalada iyo muxuuha cadowga ilaahayna micno ugu fidhiyey buu ahaa muslimiintana caawa ilaahay baa ugu raaxiyey deegaanadii lagu dagaalamay yaa ku sugan hadda deegaanadaas waxaa ku sugan mujaahidiinta dhammaan dhulkii eh, maanta dagaalku ka dhacay waxaa ku sugan oo jooga mujaahidiinta ayaa jooga ilaahay cadowgiisa waa dhabar gooyey waana jabeen macnaha ugu dambeyn sheekh guleed abunabhaan maxaad ku soo gebagabaynaysaa waraysigan ay kula yeelanayso idaacadda islaamiga al'andalus Eh, waxaan kusoo gebagabaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan u mahadceliyo nicamka uu noo galay nasriga uuna siiyey ballamada uu noo oofiyey allah subxaanahu wa tacaala oo noo ballanqaaday oo dadkaas dagaalamaya oo ilaahay diintiisa shareecadiisa u dagaalamaya ilaahay u ballanqaaday uu noo fuliyey waxaan u mahadcelinayaa walaalaha thuquurta ku jira ee furinta jooga ee sharafta dadka muslimiinta ah gabar iyo wiilba difaacaya danta guuda muslimiinta ay leeyihiin masaalixdooda ilaalinaya dhiigooda ku ilaalinaya daalkooda ku ilaalinaya walaalahaas waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waana idiin soo ducaynaynaa ilaahay ajrigiinna ha badiyo abaalkiinna ha weyneeyo axadkii uu ilaahay shahaado u qoro oo u qadaro shahaadadiisa dhab allah uga dhigo u rumeeyo axadkii dhaawacmana ilaahay dhaawaciisa ha u biskeeyo oo ha u boogadhayo midka noolna ilaahay thabaad iyo sugnaan ha siiyo ilaahay toogtiinna ha toosiyo cadowgiinnana allaha jebiyo qalbiyadooda rucbi iyo argagax allaha ku furo waana idiin mahadcelinaynaa waana idin garab joognaa walaale waxaa sidoo kale aan u mahadcelinaynaa beelaha soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo dacmiga iyo hooga iyo hiilka la garab taagan walaalahooda iyo wiilashooda ayagana waa u mahadcelinaynaa oo ay ugu dambeeyeen oo aad maqlaysa usbuucii aan soo dhaafnay ama asaabiicdii dhadhowaa ee wixii idaacadda ka baxayey ee iclaanka ka baxayey ayagana waxa aan leenahay waa aad mahadsantihiin maalkiinna allah idiin barakeeya meeshaad kasoo bixiseen waxaad dhiibtaanna badiil fiican allah idiin geliyo ilaahayna kulligeen kuwii xaqa wada difaaca u taagan litakuuna kalimatullaahi hiya alculya dad u shaqeeya ilaahay kulligeen ha inaga dhigo Ee, waxaan sida oo kale fursaddan kaga faa'iidaysanayaa qolo walba ama dad walba oo isku daya in ay la dagaalamaan ama ay hujuumaan ama ay u cadow noqdaan shareecada ilaahay ee dadkeeda ma guulaysanayaan waana xaqiiqo waa la hubaa dagaalkan waa soconayaa oo waa soconayaa oo waa soconayaa ilaa qiyaami saacuna soconayaa nebi maxamed baana noo sheegay salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayhi ilaahayna waana amray waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah dagaalkaanu dagaal soconaya weeye dagaal daalaya ma aha dadkiisu ma daalaan ma duqoobaan waa dagaal jira qadiimanna u jiray maanta oo aan joognana jiri- jira berina jiri doona dadyowga marka isku dayaya in shareecada ilaahay la diriraan waxa aan leenahay marna ma dhici karto inaad ka guulaysataan shareecada alla iyo dadkeeda waxaan idin leenahay ilaahay u toobadkeena kasoo laabta xumaanta aad ku jirtaan marna guulaysan maysaan wakhtigu ha dheeraado alla subxaanahu wa tacaala cadowgiisa asagaa ballan qaaday inuu qabanayo waxaan idin leenahay xaqa u soo laabta baadilka ka soo noqda yaanu ibliis hoggaanka idiin qaban dib ha loo fikiro alla subxaanahu wa tacaalana ha la baryo war dad yahow wax aan shaqaynayn oo aan meel gaarayn oo hortiin lagu lugo-oy oo ibliis ku lugo-oy oo dadkiisa ku lugo-een oo kufaartii waaweyneed oo maanta dunida joogtay casriga aan joogno oo qalab hadday tahay haysatay oo hadday iqtisaadi tahay ka dhisnayd oo hadday macrifo adduuntahay ka dhisnayd ayaa guuldaraysatay oo wada jabtay oo dabada jeedisay war dadka soomaaliyeed gaar ahaan oo lahjadda iyo luqadda aan ku hadlaya garanayow war dib u fikira war waxay danta idinkugu jirta eega war adduunyadiinna waxaan waxba idinkugu fadhin aakhiradiinnana waxba idin anfacaynin ha ku ceeboobinoo ha ku dhimanina eh war waxa aad macno ku yeelan kartaan waa inaad shareecadiinna ilaashataan waa inaad shareecadiinna difaacataan marna ha noqonina shareecadooda kuwii la dirira waxaan leenahay soo laabta shareecadiinna u soo noqda mujaahidiinta garab siiya akhdaada dhacday ha laga soo noqdo hadday gaalnimo dhacday ha laga towbad keeno rabbiga raxmaanka aanan isu wada dhiibno asagana aan isu wada garabsanno intaasaan dhahayaa wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aad buu u mahadsan yahay sheekh guleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayuu ahaa oo waraysigan siinayey idaacadda islaamiga al andalus